qaaradda afrika ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee hubka kusoo qulqulo warshadaha hubka farsameeya iyo dowladaha soo saarana ay aada uga faa'iidaystaan sidaasi darteed waxay qaaradan ay martigelinaysaa loolana dhiig badani ku daata oo jiitamaya wakhtiyo dheer kuwaasoo ahdaaf ahaan middo uu meel hiigsanayo inkastoo dowladaha afrika iyo hay-adaha reer galbeedka ay tilmaamayaan inay wadaan tallaabooyin lagu xadidayo hubka soo gala qaaradda afrika kaasoo ajandaha afrika ee sanadka laba kun lixdan iyo saddexda haddana ma muuqato ifafaalo ka turjumaya xaqiijinta hadafkaasi hubka fudud iyo kuwa yaryar ayaa kuwa ugu badan ee soo gala qaaradda afrika hubka noocaasi ayna qaramada midoobey ku qeexdaa inuu yahay hubka garabka lagu qaadi karo oo uu qaadan karo hal shakhsi ama laba shakhsi ama soog kale la saari karo xaywaanaadka wax lagu qaado macadka baaritaanada hubka yaryar ee taabacsan qaramada midoobey ayaa intaasi ku daraya in hubka fudud ay ka mid yihiin baastooladaha qoriyaasha baakaamyada dheshiikayaasha iyo gantaalada garbaha laga tuuro ee lagu beegsado diyauradaha ururka midowda afrika ayaa dadaal ballaarani ku bixinaya sidii uu u qaabeyn lahaa xeer iyo nidaam lagu jaangooyo hubka kusoo qulqulaya qaaradda afrika iyadoo la diiwaan gelinayo hubka ku jira gacanta dadweynaha ama laga shaqaynayo sidii hubkan uu gacanta ugu geli lahayn cid ka baxsan dowladaha laakiin dhammaan tallaabooyinkaasi waxay noqdeen kuwa dhicisoobay midowda afrika ayaa sheegay in labaatan dowladood oo ka mid a ururka ay keliya oggolaadeen inay soo gudbinayaan bayaanaadka la xiriira diiwaangelinta dadka hubka haysta waxaa intaasi dheer in xitaa aanu diiwaan gashanayn oo aan tirakoob rasmi a laga haynin hubka ku jira gacanta laamaha amniga ee dowladaha qiimeyn uu sameeyey ururka midowda afrika waxaa lagu sheegay in kooxaha hubaysan aan u diiwaan gashanayn dowladaha shirkadaha diiwaan gashan iyo shakhsiyaadka ay haystaan siddeetan boqolkiiba hubka yaala qaaradda afrika oo la mid ah afartan milyan oo hubka noocyadiisa kala duwana marka rasmi ahaan loo hadlo shirkadaha hubka farsameeya ee ku yaala afrika waxay soo saaraan toddobaatan ilaa boqol milyan oo hubka ah akay fodhisaban ayaana ah kan ugu badan ay soo saaraan dalalka ugu badan ee afrika dhaca ee hubka soo saara waa koonfur afrika laga soo bilaabo shirkadaha hubka soo saara ilaa laga soo gaara shakhsiga hubka iibsanaya waxaa u dhexeeya silsilado dullaalo ah oo inta badani ka shaqaysta qaab qarsoodi ah taasina waxay culays ka dhigaysaa in la ogaado jihooyinka rasmiga ee ku lugta leh ka ganacsiga hubka ee qaaradda afrika sida uu sheegayo macadka nabadda ee stockholm ilaha hubka ee qaaradda afrika ayaa ku soo koomaya ilaa saddex ilo muhiim ah tan ugu horraysa ayaana hubka rasmiga ee ku jira gacanta dowladaha kuwaasoo inta badani ku dhammaada gacanta kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dowladaha dalalkani ka jira mid ka mid a taatikooyinka ay jamaacaadka hubaysani ku helaan hubka dowladda waa iyagoo weeraro culusi ku qaada xarumaha dowladda iyo saldhigyada ciidamada kadibna si xooga ku soo furta oo soo daabusha hubka iyo saanadihii militari ee yaalay goobta ay weerareen waxaa soo kala jira sida uu macadku tilmaamayo in saraakiil dowladeed ay si hoose uga iibiyaan jamaacaadkaasi hubka ay gacanta ku hayaan kuwaasoo inta badan ay ka dhex shaqaystaan ganacsato aan la aqoonsan karin afrika ayaana waxaa ka furan suuqyo qarsoon oo hubka lagu kala iibsado ilaha kale hubka laga helo marka la joogo afrika waxay warbixintu sheegaysaa inay tahay hubka ay bixiyaan ilo dhanka dibadda oo ay ka mid ahaan karaan dowlado kuwaasoo danahooda gaarka ay ka dhex arkay inay hubka siiyaan kooxo hubaysan oo ka howlgasha mid ka mid a dalalka afrika maadaama xuduudaha dalalka afrika aanay ahayn kuwo adag dowladahana aanay awood u lahayn inay xakameeyaan isku socodka waxaa fudud in hubka laysaga gudbiyo xuduudaha si fududna lagu gaarsiiyo dalka markaasi looga baahan yahay tahriibinta hubka ayaa iyaduna ka mid ah qaabka lagu helo hubka marka la joogo afrika ganacsato ayaana hubka isaga kala gudbiya waddamada qaaradda afrika sidaasi darteed waxaa fudud in cidda joogta afrika ee hub u baahan ay si fudud ku hesho marba haddii ay lacag haysato marka laga hadlayo asbaabaha keena faafitaanka hubka ee afrika waxaa sababta ugu weyn ay tahay iyadoo qaaraddu ka socdaan dagaalo adag oo siyaabo kala duwani ku dhacaya hubka fudud ee yaryarka ayaana ah kuwa ugu badan ay dagaalyahanada afrika ka howlgala door bidaan sida uu sheegayo macadka hubka dhigista ee qaaradda afrika xuduudaha dhaadheer ee aanay jirin ciidamo amnigooda suga wada shaqaynta dowladaha afrika oo meesha oolin ayaa iyagana qayb ka ah waxyaabaha saacida in hubka uu ku sii baaho afrika sida ay sheegayso warbixintan uu daabacay mowqica aljaziira midowda afrika oo la dhisay sanadkii laba kun ayaa wada isku dayo lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka sida ay marar badani madaxda ururka iyo dowladaha qaybta ka ay sheegeen sanadkii laba kun saddex iyo tobanka ayuuna ururku ku dhawaaqay mubaadaro loogu magacdaray aamusinta hubka iyagoo sheegaya inay ujeeddadoodu tahay in jiilka imanaya aanu ka dhaxlin dagaal iyo hub shareecada islaamka ayaa qofka muslimka ay ku dhiirigelinaysa inuu hubka qaato oo uu sharaftiisa iyo karaamadiisa ay ku difaacdo taas beddelkeeda waxay shareecada islaamka ay dejisay xeer iyo qawaacid adadag oo qofka muslimka ay ka hor istaagaysa in hubkaasi uu adeegsado argagaxgelinta iyo dilka qof kasta oo xaaraan tahay in intaasi lagu sameeyo haba ugu horeeyaana dadka muslimiinta